marka waxaan nimid kow iyo soddonkii bishii dhamaatay ilaa haddana waa ku joognaa qaybtaan ka mid ah shabeellada hoose waa meel aada runti loogu dagaalamay oo amni darro aada u ballaaran ay ka jirto dariiqa maradiisa darsidiisa ay aada u adag tahay oo dhinac ha noqoto miinooyin iyo dhinac maaragtay ciidamo kale waxaase noqdaan runtii markaan nimid waxaan isku daynay inaan maaragtay wadahadallada meel hoose ka bilowno oo dadka xogogaalka iyo dadka maaragtay meelaha kala duwan kasoo jeedo dadkooda uu sii fara dhuuduuban inaan wadahadal u furno wadahadalladaas oo ah mid xaqiiqo raadin iyo xog ogaalnimo maaragtay isugu jirto oo seexlo ogaano xaqiiqada dhabta ee ka jirta meesha kadibna waxaan u gudubnay inaan meelihii sidii aan ulaba kulmi lahayn ee meesha ku dagaalamay aan u gudubno ilaa hadda waxaa noo suurtagalay oon la hadalnay beesha biyamaal oo runtii soo dhaweysay wadahadalka wax badanna tabanayso ka tabanayso dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba haddana waxay ogolaadeen odayaashii iyo dadkii masalaya bulshada degan marka ee maal in ay waxa ay tabanayaanna noo sheegaan waxay ka cabanayaan nabad cadaalad ku dhisan haddii ay helayaanna inay maaragtay soo dhaweynayaan qaliishooda u weynna waxay ahayd in muxuu ahaayeto roolkii ama doorkii dowladnimo ay meesha ka maqan tahay dadka shacabkana laisku sii daayay oo ay isdhamaynayaan ciddi kale dhexgeli laheydna ay meesha ka maqan tahay dhinaca kale ma la kulanteen
dhinaca kale ayagana wadahadal odayaal sidaas oo kale ah oladii maaragtay xogogaalka ahay wadahadal ayaa ayagana noo socday oo aan khadka ku wada hadlaynay ballan ayaan lahayn shalay xoogaa yar ayagaa rag kale kuma maqnaay maantaan ballansanna haddii alla yidhaahdo marka rajada intee la egtahay inaad si dhaqsi la ugu guuraan inaad heshiis nabadeed dadkaasi walaalaha aada dhex dhigtaan marka rajadu waa fiican tahay annaga xaggeedna laakiin waxqabad ayaa loo baahaya rajo muddo ayaa lagu noolaay rajo muddo ay dadku waxay ka sugaayeen dawlad maaragta wax u qabato afar sano ayuu marayaa dagaalka kan marka rajadu iska taagnaamayso haddii aan waxqabad la muujin marka waxa waaye dadku waxa ay ka sheeganayaan waxa waaye dowladda federaalka iyo midda koonfur galbeed labaduba inaysan wixii ay ka filaayeen inta maaragtay aysan ka helin waana xaqiiqo jirta meel aan biliis ka shaqaynin meel aan maxkamadu ka shaqaynin meel aysan ka shaqaynin maxaa la yidhahdaa xabsi aysan ka shaqaynin ee shacabka laisku daayay marka waad garan kartaa rajada dadkaas afar sana dagaal kusii jiray laakiin markaan u nimid rajadoodu waa soo noolaatay gurina usoo kacday waxaana filaynaa insha allah in aan meel gaarsiino wadahadal keliya maahine ficil in lagu daro wadahadalka saas ayaan rajeynayna annaga xaggeena